bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax taliska ciidanka gorgor oo sheegay inay dileen saraakiil iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo la kulmay qaar ka mid ah culimmada soomaaliyeed cali guud laaway madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle oo xariga ka jaray suuq weyn oo laga hirgeliyey degmada matabaan ee gobolka hiiraan wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta koonfur galbeed oo xilka la wareegay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo ganacsatada iyo hay-adaha ugu baaqay inay ka qayb qaataan dib u dhiska maamulka galmudugga madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid dani oo kulan gaar ah la qaatay saraakiil ka tirsan dowladda itoobiya wararka dibaddana waxaa ka mid ah askar tiro badan oo lagu dilay dagaalka ka socda dalka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo talaada ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha sideedaad sanadda laba kun labaiyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynayay warkeena subax iminkana kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo faahfaahsan ciidanka ururka saddexaad ee kumaadooska gorgor ee dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka hiiraan halkaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab wararku waxay sheegayaan in howlgalkan ay ciidamadu si gaar ah uga fuliyeen deegaano waa deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi kuwaasi oo kale bacda waa deegaanada lagu kala magacaabo bacda bundo quulaale iyo sidoo kale deegaano kale oo ay kamid tahay coomaada oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaana saraakiisha ciidamadu ay sheegeen inay u ahayo howlgalkaasi mid qorshaysan oo dagaalamayaasha al-shabaab ka dhannaa taliyaha ururka saddexaad ee komandooska gorgor dhamme jamaal cilmi aadan oo la hadlaya warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in howlgalkani ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab dhamme jamaal ayaa sidoo kale sheegay inay soo saareen waxyaabaha qarxa oo ay ka mid yihiin miinooyin ay dagaalamayaasha al-shabaab ku aaseen wadooyinka ay isticmaalaan wadooyinka waaweyn ee ku yaala deegaanadaasi howlgallada laga fuliyey toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay oo taageeraya oo taageeraya maleeshiyad waa maleeshiyada macawisleyda waxa ay howlgallo ka wadeen deegaano hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraana waxaana sidoo kale howlgallo kale oo ka dhan ah al-shabaab ay ka bilowdeen deegaano kale oo hoostaga degmada maxaas ee isla gobolkaasi hiiraana markan haddii aynu eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa uu kulan gaar ah la qaatay culimada soomaaliyeed iyadoo waxyaabaha muhiimka ah amase waxyaabaha laga hadlay ay ugu muhiimsanaayeen abaaraha iyo sidoo kale sugidda amniga iyo waxyaabo kale oo ku aadan hanaanka dowlad wanaagga ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa culimmada soomaaliyeed baaq u diray waxaana culimmada uu ku buuriyey inay qaataan kaalin muhiim ah taasi oo qeyb ay kaga noqonayaan dowlad dhiska dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare mar uu arrimahaas ka hadlay waxau yiri waa la diriiray markaas ceelasha la cabayey ayay gubeen meeshay caadujinimada marayso yani marka dad badanaa arrintii ay saamaysay oo qaxay inaan soo fiirino wixii kaalmee loo geysan karo aan aan aan u geysano aan ka bilowno ayay noqonaysaa arrintaa marka waxay u baahan tahay in culimmadu ay bays u yihiin in dadka soomaaliyeed ee dal iyo dibad jooga in ay iskaashadaan oy gurmadaan arrintaas gurmad inay ay suubiyaan oo ganacsatada loo yeero oo dad qof wal ardayda iyo dumarka iyo ka yar iyo ka weynba laga qayb qaato oo dadkaas loo gurmado in eh, roob doontii la bilaabo oo maaragtay eh, gobolladoo dhan culimmadu ay isla xiriiraan wada hadlaan shirar isugu tagaan eh, arrimaha aan sheegaynay een, eh, abaaraha hadda jiraana si xoog leh haddayn focuska loo saaro arrimaha amniga iyo arrimaha maamulka aan hadda sheegaynay dhibaatada in haysatana culimmadu si gaara inay u address gareeyaan oo ay maxaan ku dhahaa ay ay xaaladda dalka wax ka ogaadaan intaasaan idinku yeeray
codkaasina waxaa u dambeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlayay kulan uu la qaatay culammada soomaaliyeed kaasi oo ku aadanay sidii loo gurmi lahaayey dadka abaaruhu saameynaya sidoo kale dagaalka ay dowladdu kula jirto dagaalamayaasha al-shabaaba markan haddii aynu fiirino wasiirka cusub ee wasaaradda badroolka iyo macdanta koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa ayaa xilka la wareegay waryaheena koonfur galbeed kasoo waramay ibraahim maxamed mayu bashka ayaa faahfaahinaya macdanta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baaba ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilkan oo maalin ka hore u magacaabay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen munaasabadan oo ka dhacday magaalada baydhabo waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka wasiir duulaha madaxtooyada xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda batroolka iyo macdanta salmaan shucayb cali waxaan rabaa inaa maanta ku wareejid komidi ay ka mid yihiin sharciga batroolka wasaaraddii agabka wasaaradda shaqaalaha dokumentiyo kala duwan oo ku cad warqadan waxaan rabaa inaa si gaara ugu mahadnaqo shaqaalihii agaasimihii guud sida wanaagsan ay kula soo shaqeeyey inta muddada aan joogay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dadaalkiin meesha ka sii wada waxaan u rajeynayaa wasiirka cusub in sha allahu tacaala in asigana meesha aniga gaarsiiyo meel kasii wanaagsan uu gaarsii doono hadduu ilaah raalli ka noqdo dhankooda waxaa goobta ka hadlay wasiir duulaha madaxtooyada iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana wasiir nuur siidow baaba ay u rajeeyeen inuu ilaahay ku guuleeyo horumarinta wasaaraddan een, xildhibaanka oo haddana wasiirka cusub ah isuna saas oo kale runtii een, waliba wa- wasaarad wasaarad ku fayla ma jirto runtii horta lanka ka hirantan lanka wali la faday inay wasaaraddaas ku shaqaysiiyo wasaarado kulisho waliba waa isku mid layo Eh, culeys culeyshaal badan maahena waliba waa isku mid marka eh, lam wasiir oo runtii dhalinyaro ah ayaa atiin wali lasin kufuray wasaaradooda soy meeli hordhaan roogan inay isiingna meel ay rahay isu kusii wadan Leeyahay hambalyo
dhanka kalena haddii aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo socdaal ku mareeyay degmada ma- waa degmada caabud waaq ee gobolka galguduud ayaa waxa uu halkaasi een, ka dhagax dhigay iskuul lagu barto farsamada gacanta isagoo horeyna sidoo kale mashaariic dhowr ah oo deegaanadaasi laga hur waa degmadaasi laga hirgelinayay xariga kaga jaray axmed cabdi kaariyo qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa markii xariga uu ka jaray xaruntaasi farsamo waxa uu la hadlay warbaahinta
galabta waxay noo tahay inaan halkan ka dhig- laga dhagax dhigo dugsiga farsamada gacanta fursad weyn bay noo tahay Eh, waxay noo tahay runtii nasiib wanaag waxaan eh, dugsiga farsamada gacanta sida wasiirkuba uu sheegay uu ku leeyahay runtii qi- wuxuu leeyahay mudnaan gaar ah waa dugsi dhammaan farsamooyinka kala duwan lagu baranayo waa qayb ka mid a waxbarashadii oo annaga aad muhiim noogu ah waxaan dadka reer cawdwaaq bulshaweynta cawdwaaqna een, ugu baaqaynaa inay ka faa'idaystaan fursaddan oo runtii muhiim ah oo waxbarashada qayb muhiima ka ah farsamadii gacanta in laga faa'iidaysto een, laga- la wa- la wado wasiir si deg degana loo taabageliyo insha allah wax waa in baahi ku filan ay ka jirta degmadan oo maadaama ay tahay degmooyinka ugu dadka badan ugu bulashinka badan ee galmudug ay ka mid tahay ama ugu horeyso waxaan leenahay ee, baahi la qabay ahayd oo ku habboon oo waqtigeeda ku soo aaday insha allah marka aad iyo aad waad mahadsantihiin waxaan leenahay kafaadaysi wanaagsan ee, waan hubaa ee, wasaaradda waxbarashadu inay eh, howlihii adeegyadii waxbarasho iyo baahidii waxbarasho eh, wax weyn eh, laga qabtay wax weynna ka qabsoomeen En aan hadda gaarsiin doono meelaha fogfog adeegyada waxbarashada markii eh, magaalooyinka waaweyn oo la soo maray runtii waa waa howl weyn hadda inta farsam- dugsiga farsamada gacanta keliya inta la tiriyey waa intaasoo magaalo weeye marka iskuulladii kale iyo qaybihii kale waxbarashaduna de meel walba waa gaareen inta dhimanna waa gaarsiinaynaa aad iyo aad mahadsan tihiin
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho ee soomaaliya iminkana qodobada dibadda askar fara badan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu dilay dagaalada ka socda dalka yukrein ee u dhexeeya ruushka iyo sidoo kale dowladda yukreina dagaalka waa askartan la dilay ayaa waxaa si intooda badan ay ka kala tirsan yihiin dhinacyada dagaalamaya ee dowladaha ruushka iyo sidoo kale dowladda yukrein oo halkaasi dagaallo xoogana ay ku dhex marayaan horaantii waa horaantii sanadkan ayaa dowladda ruushka waxa ay weerar ku qaaday dalka yukrein iyadoo ilaa iyo haatan ay socdaan dagaallo xoogan oo labada dhinac u dhexeeya waxaana dagaalka u dhexeeya ruushka iyo sidoo kale dowladda yukrein uu yahay mid khasaare badan dhaliyey oo labada dhinac ay si weyn ugu dagaalamaan haatan waxaa la sheegayaa in ciidamo aada u fara badan oo labada dhinac ka tirsan ay dagaaladaas ku dhinteen iyadoo ilaa iyo haatan askarta la diiwaan geliyey ee dagaaladaasi ku dhintay ay yihiin kuwo tiradoodu aada u badan tahay waxaana wararku intaa ay ku darayaan in haatan ay korortay tirada askarta labada dhinac ee ku dhimanaya dagaalada xoogan u dhexeeya labada dhinac guud ahaan warkiisu waxaad kala socoteen dhegeystayaal raadiyaha dalse waa naginta ciddii wararka igu seegan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel